jawi degan ayuu kusoo dhammaaday shirkii madasha aragti wadaagga aqoon-yahanada iyo haldoorka soomaalida oo saddex cisho ka socday dalka jabuuti kaas oo sanadkan looga hadlayay xasiliinta gobolkan geeska afrika oo soomaalidu ay ku nooshahay agaasimaha hay-adda heritage oo iyagu soo qabqaabiyey barnaamijkan ayaa v o a uga waramay gabagabadii shirka iyo waxyaabihii sanadkan laga hadlay saqal adiga iyo bahda v o v o waa idin mahad celinaynaa shirkii waa noo soo gabagaboobay alla mahadiy ilahan uga mahadinaynaa inuu si noogu soo dhammaaday qurux badan oo aanan caqabad lahayn haba yaraatee intaan filayni inuu kusoo dhamaaday in ka fiican uu kusoo dhammaaday ilahan uga mahadinaynaa ilaahay ka sokow subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinaa madaxweynaha jabuuti shacabka jabuuti xukuumadda jabuuti iyo howlwadeenadii nala shaqeeyey oo ka kala yimid hay-adaha dowladda jabuuti oo dhan aad ayaan uga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaa marti sharafti noo timid halkudhiga forumkan ayaa wuxuu ahaa madashan dii la waayey dowlad soomaali ah oo hal ah in dad soomaali la helo waa ku farxsana somalia inay noo yimaadeen aadan ugu mahad celinaynaa aad inta timid inta aan gaari weyno noo imaan weysana waa ugu cudurdaaranaynaa waxaana kaloo inaan u mahad celiyo walaalkeen ganacsada weyn axmed nuur cali jimcaale oo sheekh axmed nuur oo nagala soo qaybgal xidhitaankii oo dadka emotionkooda taabtay oo hees soomaaliya toosoo ah ka qaaday meesha qalbigeena aaday u taabatay wax badanoo dadka somaaliya usoo qabtay oo aan la taaban karin marka in maanta uu kelmaddiisa ku beeriyo soomaalida in la raadiyo soomaalinimada aad ayaan ugu farxsannahay waan uga mahad celina waxaan kaloo mahad celinaa sheekh cabdirashiid cali suufi oo shalay maaragtay noo duceeyey dadkii iftii u iftiimiyey ilaahay wuxuu ka rabo inay inay gaaraan iyo ayaga dhexdooda wixii ay qabsan lahaayeen oo u mahad celina isagana ilaahay ajra ka siiyo marka in magacan la qaato forumka sanadkan titlekan aad baa looga fikiray soomaalida waa laga warbixin jiray say wax u arkaan dadaan soomaali ahayn oo u badan reer galbeed iyo dowladaha dariska aqoonyahankooda waxaan dadka aqoonyahanka soomaaliga soomaalida ah gabar iyo wiilba bal inay aragti keenaan gobolkan sida loogu wada noolaan lahaa cilmi ku dhisan caqli ku dhisan ilaahay mahadee boqol iyo saddex cilmi baare ayaa ka soo jawaabay oo boqol iyo sagaashan sideed soomaali tahay konton sideed ayaa la qaatay konton sideed haddana soddon sideeda lasii qaatay soddon sideed labaatankii miida ahaa la qaatay laakiin soddon sideedda waa soo deyn doonaa hadduu alledmo marka cilmi baara sidaas ayaa waxay iftiiminayaan dadka soomaalida ah waxa u danta ah dadka dariska laah waxa u danta ah siduu loo wada noolaan lahaa ayadoo la ilaalinayo heshiisyadii caalamiga ahaa iyo kuwii gobolka marka aadaan ugu farxsannahay oo u mahad celinana cilmi baarayaashaas oo shaqadan mugga iyo miisaanka le soo qabtay ayaan u mahad celina marka waxaan farxsana shir noo soo gabagaboobo saddexdii maalin maalinka ugu horreysay khubaradii iyo mas-uuliyiintii hadlay maalinka labaadna mas-uuliyiinta qaarkood oo gobollada nooga kala yimid iyo cilmi baarayaashii oo soo bandhigay cilmi baaristooda waxaan aaminsanahay in jaamacada adduunka lagu dhigi doono cilmi baarisyada qaarkood safiirka dowladda soomaaliya u jooga jabuuti ahna wakiilka dowladda soomaaliya ee urur goboleedka egad salaad cali jeel oo ka hadlay gebagabada shirka ayaa ka hadlay kaalinta uu ka ciyaari doono urur goboleedka egad iyo gobolkaba asagoo wakiil uga ah dowladda soomaaliya xaluraadinta xasilinta gobolkan geeska africa anigoo ka faa'iidaysanayo janiskan dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka shaqayso nabadda geeska africa anaana uga wakiila maxaa yeelay aniga waxaan uga wakiilahay igad meesha urur goboleedka igadna geeska africa ururka ka jiro sharciya waay waxaan diyaar u ahay inaan si nabdoon aan ambasadariska kulligayga aan uga shaqeeyo anigoo markaas soomaaliya u danayhayo iyo geeska africa aad iyo aadaad u mahadsantihiin shirka waxaa soo xiray wasiirka diinta iyo awqaafta dalka jabuuti moomin barre waxa uuna uga mahad celiyey hay-adda heritage hawsha ballaaran ee ay ummadda soomaaliyeed u hayso tahay meel lagu farxa ruunti horena uu sii socdo waxaanan jecel lahay dad haddaan lahayn dardaaran iyo dardaaran kulli ku bilowdayaay waxaan jecelnahay kulligii inay ka soo baxa way sameeyaan wanagii in la daabaco oo dadka loo qaabiyo haddii daabacaad ay noqoodinaysa iyo electroniga website iyo meel loogu tago laanna waxaasi waa loo baahan yahay waxaa la dhahaa wax la qoraa quruuba hada waxaan leenahay ma odhanayo runaantii waana sayidkeena odhanayna waxaan u doonaa is arag dambo wanaagsan oo xiisaleed oo insha allahu tacaala mar kale aan isku niyaano madal qiimo leh oo tanoo kale ah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sagal siciid faarax v o a jabuuti